bismillahi raxmaan raxiim marka hore qolada idaacadda gobolada dhexe waa salaamaya salaan ka bacdi labaatankii bisha oo xalay ku beegnayd iyo shalayba deegaanka balanballe waxaa ka dhacay dhacdooyin foolxun oo colaadeed runtii dad walaalo ah oo wada degan degaanka oo aana qabiil iyo dhibaatooyin ay intii muddo ah ka dhex jireen wax badanna dugla laga dhigay oo laga wada hadlay oo dadka wadalu caqligaa iyo odayaashu wax badan ay ka shaqeeyeen siday u dhammayn lahaayeen arrintaas soo noqnoqonaysa waa soo noqnoqotay shalay baa waxaa la dilay nin baa la dilay gurigiisa iska jooga oon cidna wax u dhimin beeshii ninka laga dilayna balanballe ayay xalay niman kaloo sidaasoo kale iyaguna idina soo dirsan oo magaalada galay oo xabadeeyey xabadihiina iguna wax kuma noqon runtiina waxaa weeye dhibaatadan balanballe iyo isdilku waa soo noqnoqotay wax badan bay soo noqnoqotay dadka shacabka iyo odayaashuna runtii waa dadaalahayaanoo wax badan bay isku taxallujiyeen inay arrintaas soo afjiraan mana suurtoobin oo hadde ilaahay amarkiina kuma suurtoobin dad shacabuna wax ma qaban karo waxaan baa ku jeedinahayaa dawladda galmudug iyo dawladda federaalka aba in ciidamo la keeno deegaanka balanballe dadkan shacabka ahana sidii loo kala celin lahaa iyo sidii waxyaabaha ay kala tirsanhayaan loo xalin lahaa in laga shaqeeyo
gudoomiye isku dhacan dhacay muxuu salka ku hayaa isku dhacan wuxuu xalay macnaha keenay magaalada in la weeraro waxaa keenay shalay baa nin la dilay dilka cusub baa waxaa looga jawaabahayay in lasoo weeraro magaalada dilkaasi wax ka horreeyey maa jiray oo horay u jiray
miya waxaa jiray degmada balanballe saa loo socotaan ayaan dhexe waxaa la dhigay gogol nabadeed afartan iyo kow qof oo dhimatay oo aan wax laga qaatay la arag oo labada dhinaca baa la isu keenay waxaa lagu heshiiyey afartan iyo kowdaa qof muddo saddex bilooda in lagu bixiyo mag ciddii dambe oo waxdishana sharciga islaamka lagu waafajiyo dadkii hore weli wax uquuqa lagama bixin dhacdadaanuna wixii hore oo dhintay oo halkooda la rabay in la dhameeyo unbay daba socotay dadkii hore oo horey u dhintay dadkiisii qaar ka mida baa ninka shalay soo dilay sidaasaa keentay waa un dekano isdaba socoto aan soo afjarmin wey hal dhinaca miyay ka dhaqan geli weyday in diyada afartankaasi qof la bixiyo mase labada dhinacba
runtii wax dadkaan horta shacabka ah iyagu haddii aysan awood dawladeed iyo ciidan iyo cid laga baqa aysan jirin dadku magta ma ogola qaar baa laga xoogaa qaar baa dhibkuba inuu soo in joogsada aan raalli ka ahayn waxaa weeye dadkan shacabka ah wa wax hadda iyaga aan ku eedaynahayaa ma jiraan waxaa ka gaabiyey awooddii dawladeed oo dabageli lahayd oo qolawoodii wax diidda xoog wax uga qaadi lahayd ayaan jirin
marka xaaladdu maanta waa sidee goobihii xala iyo wax ka dhaceen maanta waa sidee xaalkeedu
xaalku hadda waa degan yahay meel hadda xabadu ka socotaa ma jirto maxaa weeye laakiin difaac baa difaac baa lagu kala jiraa mar haddii difaac lagu kala jirana waxaa imaan karaa dhimasho iyo dhaawacba si fudud buu imaan karaa waxaana weeye waxay dadkaan u baahan yihiin ama dadka dariska ah oo deegaamada la degan ha noqoto ama ciidamada dawladda ha noqoto ciddisa cidda dhex gasha oo xaaladooda dhex gasha u fadhiisata oo soo dhamaysa hawsha laysku hayo dhamaysa ayaa loo baahan